bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulanti wacan dhegeystayaal qodobada wararka idinkuga hayna waxaa ka mid ah dowladda oo hakisay soo saaridda macdanta ismaamulka migoori ku dhowaad saddex boqol oo qoysas oo degan shooriimooyo oo loogu wargeliyey inay guryahooda ka guuraan iyo bangiga dhexe ee soomaaliya oo laanta danguud ka furtay gobolka galguduud gaar ahaan magaalada dhuusmareeb ee caasimadda maamulka galmudug subax wanaagsan dhegeystayaal intaas waa qaar ka mida qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa subaxnimo jimcaha taariikhdan ay ku beeganta kob iyo tobanka bisha sideedaad sanadka labada kun iyo labaatan iyo saddexda qodobadaasi kuwo kaloo faahfaahsan kusoo dhawaada dowladda ayaa soo saartay amar lagu hakinayo dhammaan howlaha soo saaridda macdanta ismaamulka migoori gudoomiyaha dowladda dhexe u qaabilsan ismaamulkaasi david kitonga iyo agaasimaha waaxda qodidda gobolkaasi waa gobolka yanza ayaa waxa ay si wadajir ah amarkaasi ay u bixiyeen waxaa dadkii ganacsigan ka howlanaa lagu amray in ay raadsadaan lisimo ay ku shaqaysan karaan mas-uuliyiinta ayaa sheegay inkasta oo ganacsatada soo saara macdanta laga doonayo inay haystaan shati ay ku shaqaysan karaan haddana in badankoodu aynan xeerkan u hogaamsamin wasaaradda arrimaha dhulalka iyo guriyeynta ee dalka ayaa laba boqol sagaashan iyo sagaal qoys oo ku noolaa xaafadda showrimoyo ee ismaamulka nairobi waxay ku wargelisay in ay guryahooda ka guuraan guryahan oo ay dowladda leedahay ayaa horey shacabkan loo dejiyey waxaa hadda laga doonayaa in dokumentiyadii la siiyey ay ku wareejiyaan wasaaradda si guryahaasi loo dumiyo oo halkaasi looga hirgeliyo dhismooyin dabaqyo ka kooban mashruucan ayaa waxaa ku baxaysa lacag dhan sideed iyo toban dhibic saddex bilyan oo shilin wasiirka wasaaradda dhulalka ee dalka ayaa waxa uu sheegay inay xaqiijin doonaan in shirkada dhismooyinka ee lagu maga waa shirkada dhismooyinka ee haja service limited oo qandaraaskan la siiyey ay ku dhammaystirto xilliga loogu talagalay dhismayaashaasi wakref ovula oo isagu ka mid ah shacabka lagu wargeliyey in ay guryahaasi ayagoo degan ay halkaa isaga guuraan ayaa warbaahinta u sheegay inay rajeynayaan in muddo dheeraad ah la siiyo ama loo qabto
tulikuwa tuna expect like miezi ine tano hizo nyumba ziwe zimekamilika nasi tuondolewe kutoka hii sehemu ingine tuelekee zile e, e, nyumba mpya lakini kufika kwa sasa hata ukipita kule utaona sasa ndio bado wanachimba tulikuwa tuna expect like miezi ine tano
boqol iyo lix dhibic eber star f m muqdisho shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe bangiga dhexe ee soomaaliya ayaa laan cusub waxa uu ka furtay galmudug laantan ayaa dib loo furay waxaana ay shaqayn jirtay xilligii dowladii dhexe ee soomaaliya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu wehelinayay madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa waxay si wadajira xarga kaga jireen laanta xarunta bangiga dhexe ee uu ka furtay degmada dhuusamareeb ee caasimada maamulkaasi gudoomiyaha bangiga dhexe madaxweynaha maamulka galmudug iyo mas-uuliyiin kale ayaa sharaxaya muhiimada laantan ay u leedahay waa deegaanada maamulka galmudug iyo shacabka ku nool intaba waxay adeegya siin doontaa dowlad goboleedka galmudug oo ay maamuli doonto ama ay uga noqon doonto custadian khasnadooda hadday tahay dakhliga soo gala dowlad goboleedka iyo kharash bixintaba adeega oo la mid ah ka bangiga dhexsiiyo dowladda federaalka waxaa kale oo ay adeeg aada loogu baahi qabo siin doontaa laantani bangiyada gaarka loo leeyahay ee ka furan galmudug gaar ahaan magaalada dhuusamareeb waxay insha allahu u noqon doontaa ama shaqo mugleh ka qaadan doontaa daabicidda lacagta shilin soomaaliga markaynu samayno distributionkeeda iyo kaydinteeda mar haddii aada bankiga dhexa aragtid wuxuu u soo horeeyaa horumar kale oo fara badan bangiyadii ha noqoto ee, ganacsiga kuwii horumarka ee, horumarinta waxaan la yidhaahda insuranceka waxaan la yidhahda building society-ga midda hadda ugu horeydo maaragtay dee meelo badan maaragtay private sectorka ay ka fuliyeen laakiin bankiga dhexe horumar hormuud u noqon doone goboladu waa macro financing iyo howlihii horumarinta waxaasoo dhan waxaan ku ilixrayn doonaa haddii ilaha yidhahdo oo noo diyaar ah systemkii public finance management-iga oo aan galmudug cidina uga horeyn waxaan rabaa inaan eh, sidoo kale xuso laamahan waxay qaban doonaan dhammaan shaqooyinkii iyo adeegii bangiga dhexe loogu talagalay ee haddana aan u hayno dowladda federaalka ee muqdisho aan uga haynay ee ka mid tahay maareynta dhaqaalaha dalka inaan tala ka bixinno monetary policy-ga barnaamijyada imaan doona ee lacagta iyo inaan treasury u noqono dowlad goboleedka galmudug intaasba iyadoo dagaal lagu jiro oo dagaalkii khawaariijta dhammaystirka kooxahaas nafilcaaliga aan ku jirno in haddana dibudhiskii iyo horumarkiina socdona sharaf kale noo tahay oo aan gacanna ku xoreynayno gacanna lagu dhisay dalka Eh, mudane madaxweyne laantan inaan nahay dowlad goboleedkii koowaad oo ka faa'iidaysto halka laga furo waxaan is leenahay dadaalkii iyo horumar jeclidii iyo sidaan waayaha nooga go-oneed xasuuduubkii aan ku jirnay qayb ka tahay waxaan dhiirigelinay madaxda bankiga waxaana soo dhoweynay sidii laanta loo furi lahaa ugu dambeyntiina dowladda mareykanka ayaa dooneysa inay dalka ukraine siiso taageero dheeraad ah oo dhaqaale oo gaaraysa labaatan iyo afar bilyan oo dollar maamulka madaxweyne joe biden ayaa golaha koongareeska dalkaasi u gudbiyay codsi ay ku doonayaan in loo meelmariyo qorshahan caawimaadaan ayaa la filayaa in ay kaalin weyn ka qaadato howlgallada ay ciidamada ukraine isaga caabinayaan weerarada ruushka